galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha disembarna waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban bogga internetka ee v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf iyo anigu waa sahre ciidle
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a guddiga qaran ee gurmadka abaaraha soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay muqdisho oo sheegay inay bilaabeen abaabul xooggan oo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu aafeeyeen waxa aanu doonaynaa inaan ilaahay dantii sida ugu dhaqsaha badan leh ay u howlgalaan oo sidii tabarucaas iyo wixii dowladdu ay qaban lahayd iyo dowlad goboleedyadu labadaba ay timaado oo markaa qorshaheedii maanta kow ka bilownay aanu aad iyo aad ugu rajo weynahay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ay madhadhal yeeshaan waxaa kale oo aanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dalka holand oo lagu soo gabagabaynayo ciyaaraha xilliga qaboobaha ee jaaliyadaha soomaalida
waxaa kasoo qayb galay labaatan iyo afar kooxood oo ka kala yimid dagaal ka imaadeen wadamada yurub shan iyo tobanna ay yihiin dhallinyarada waddankan holland degan shalay waxay ahayd wareegii koowaad waxaa maanta la ciyaarayaa wareegii labaad oo ay usoo baxeen labiiyo toban kooxood hadda waxaan ku jirnaa gabagabadii ciyaaraha
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dable hubaysan oo loo malay inaynu ka tirsan yihiin maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay weerartay xarun isgaarsiin oo ay leedahay shirkadda telefoonnada ee safaricom oo ku taalla tuulada qutiley ee deegaanka wajeer kooxdaasi ayaa halkaasi waxay ku dileen laba nin oo ka mid a dadka rayidka wariyaha v o eda maxamed faarax shire ee gobolka waqooyi bari ayaa warkan nooga soo diray magaalada gaarisa kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa dabdabada waxay u qabadsiiyeen xarun ay lahayd shirkadda safaricom isgaarsiinta ee dalkani kenya sidoo kale halkaasi waxay ku dileen laba qof oo kale dadka deegaanka oo xiriiro kala duwanaan la sameeyey kana gaabsaday magacooda iyo maqalkooda ayaa waxay sheegeen in halkaasi sidoo kale kooxdaasi markay ka baxayeen deegaanka deegaanka qutiile oo ka tirsan degmada tarbaj in halkaasi ay ku gubeen gaari ay dad rayida lahaayeen waxaa aad u yar xiriirada kala duwan ee deegaankaasi lala samayn karo madaxa amniga gobolkan maxamuud saaleex ayaa saxaafadda gudaha dalkani kenya waxa uu u sheegay in ay kooxdaasi yihiin koox ka timid dalka soomaaliya gudaha dalkan kenyana dhibaato ka gaysanaysay uuna ku sheegay inay yihiin xarakada al-shabaab xarunta iminka la gubeeyaa waxay noqonaysaa xaruntii saddexaad ee deegaankaasi laga gubo oo ay leedahay shirkadda safaricom madaxa shirkadda safaricom ee dalkani kenya master paolo colin waxaa horaan sheegay ilaa lix xarmood in looga gubay dhulka dhaca xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto maxamed faarax shire v o a gaarisa halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa walaac ka muujiyey xiisadda kasoo cusboonaatay magaalada gaalkacyo taasi oo sababtay dhimashada ugu yaraan saddex qof halka ay jiraan dhaawacyo kala gedisan ergeyga qaramada midoobey ugu qaabilsan dhinaca arrimaha soomaaliya ayaa dhinaca kalena ugu baaqay dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inay tixgeliyaan heshiiskii xabad joojinta tan iyo intii isfahamka laga gaadhay xiisada gaalkacyo waxaa howlgelayay guddiyo isku dhafa oo ka kala tirsan maamulada puntland iyo galmudug kuwaasi oo ku howlanaa sidii xiisada jirta loogu xallin lahaa wadahadal inkasta oo aan in meelaha qaar wadooyinkii ay xidhnaayeen aan dib loo furin wararka ka soo baxaya xafiiska ergeyga qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa lagu sheegay in labada maamul ee puntland iyo galmudug ay tahay in ay tallaabo gacan ka hadal aan ahayn ay ku xaliyaan khilaafka dhexdooda yaala islamarkaasina ay u qaadaan tallaabooyinka dib u furista wadooyinka ciidamadana ay kala qaadaan waxaana ergeyga qaramada midoobey uu sheegay in cid kasta oo ku xadgudubta nabadgelyada iyo xasiloonida la dabageli doono
mas-uuliyiinta jarmalka ayaa sheegay inay baadigoob ugu jiraan helitaanka dad gacansaar la sameeyey ninkii lagu tuunsanaa inuu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada baarliin maalin kadib markii ninkaasi lagu toogtay magaalada milaano ee dalka talyaaniga dadka badankiisa ayaa dalkaasi jarmalka isku diyaarinaya ciidda masiixiyiinta laakiin dowladdu waxay sheegtay in baadhayaashu ay sii wadi doonaan islamarkaana kasii shaqayn doonaan sidii ay u ogaan lahaayeen xogta ku saabsan weerarkaasi dacwad oogaha lagu magacaabo peter frank ayaa u sheegay wariyaasha inay baadhayaan islamarkaana ay doonayaan in cid ay la samaysay iskaashi ninkaasi lagu magacaabo anis amri oo afar iyo labaatan jir ah lana aaminsan yahay in uu baabuurkaasi jiirsiiyo dadka maalintii isniintii frank waxa uu sheegay in shaambadda faraha ee laga qaaday ay caddaynayso in amri uu ka dambeeyey dilka labiyo toban qof konton iyo lix qof oo kalena uu ku dhaawacay weerarkaasi dhacay maalintii isniintii waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la ogaado haddii ay jiraan koox taageerayaal ah oo ficilkaasi fulintiisa qayb ka qaatay ama inuu baxsado gacan ka geysatay ra-iisul wasaaraha dalka israa'el benjamin netanyahu ayaa qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ka dhana dalalkii horkacayay qaraarkii lagu ansixiyey qaramada midoobey ee lagaga soo horjeestay dhismaha dadka yuhuudda ah ay ka dhisanayaan daanta galbeed iyo bariga qudus iyadoo falastiiniyiintuna ay qudus u aqoonsan yihiin inay tahay caasimadooda master netanyahu ayaa maanta oo sabtiya amar ku bixiyay in safiirada dalalka new zealand iyo senegal ay dib ugu soo laabtaan dalkooda si wadatashi dheeraada ay dowladda ula sameeyaan codbixintii maalintii jimcihii ka dhacday xarunta qaramada midoobey waxaa garhwadeen ka ahaa labadaasi dal iyo weliba wadamada maleysiya iyo venezuela sidoo kale dalka masar oo markii hore qorshahaasi qayb ka ahaa ayaa dib uga gurtay qaraarkaasi kadib markii madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxweynaha dalkaasi masar cabdifataax al siisi
toddobaadkan bilowgiisii ayaa madaxda madasha qaran ee soomaaliya ay ka digeen halista abaaraha soomaaliya ka jirta oo ay sheegeen in meelaha qaarkood ay macluul isu bedeshay waxayna magacaabeen guddi qaran oo dhinaca gurmadka abaaraha haddaba guddigaasi oo sagaal xubnood ka kooban ayaa maanta markii ugu horreysay muqdisho ku kulmay iyagoo sheegay inay bilaabeen abaabul oo loogu gurmanayo dadka abaaruhu aafeeyeen wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixinna ka soo diray muqdisho guddiga abaaraha ay dhowaan magacaabeen madaxda madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyey ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoo ka wada hadlay xaaladaha abaareed ee ka jira meelo badan oo ka mida geyiga soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa kulanka kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya maxamed cumar carte waxaana uu ka warbixiyey qaabka ay u bilaabayaan howlaha gurmadka ee lala gaarayo deegaanada ay abaaruhu ka jiraan isagoo xusay inay kaashanayaan hay-adaha samafalka guddigii qaran ee gargaarka degdega ee abaaraha oo maanta kulankiisa ugu horreysay aan fadhiisanay waxa aanu doonaynaa inaan ilaahay dankii sida ugu dhaqsaha badan leh ay u howlgalaan oo sidii tabarucaas iyo wixii dowladdu ay qaban lahayd iyo dowlad goboleedyada labadaba ay timaado oo markaa qorshaheedii maanta kow ka bilownay kuna kuna maxaa la idhaahdaa aanu aada iyo aada ugu ugu rajoweynahay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ay madhadhal yeeshaan oo ay timaado in markaa dadkii wax lala gaadho sidoo kale waxa aanu abaabuleynaa in hay-adaha caalamiga laftooda ay qaybtooda ka qaataan iyadana waan ku daba jiraa inkastoo ay kusoo beegantay wakti aan ogsoonahay in fasaxyey waxaa ay kala galgaleen laakiin kolley kolleyba iyaguna joogitaankooga way joogi doonaan ilaahidankii wixii ay ka qaban doonaanna waa ka sugayna midda saddexaad waxa weeyaan inaanu rabno in hal qorshe uu yeesho oo gargaarka uu yeesho hal qorshe inaana noqon in boqol meelood laga laga wada wado laakiin meel keliya laga wado haddii aan laidmo oo aan markaa ino hay-adaha caalamiga iyo xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu intaba ay ku dhan yihiin guddigan qaran ay hawsha saa ku wada wadi doonaan haddii aan laidmo maxamed cumar carte ayaa dhinaca kala sheegay inay baaq u dirayaan dowladaha carbeed ee islaamka ah si ay uga qayb qaataan dadaalada ku aadan abaaraha soomaaliya ka jira waxaana uu dowladda federaalka iyo dowladda cusub ee dhalan doontaba ku booriyey inay soo bandhigaan qorshihii xal looga gaari lahaa abaaraha inta badan ku soo noqnoqda soomaaliya sidoo kale waxaan iyagana aan baaq u soo jeedinay waan doonaynaa inaan ku dabagalno ilaahay dankii waxa weeyaan waa waa dowladaha carbeed iyo dowladaha muslimka iyagana oo ay aan rabno inay qaybtooda ka qaataan haddii alla yidhi waan ogsoonnahay maanta caalamkii islaamka ahaa meelo badan dhibaatooyin fara badan baa ka jira hadday syria tahay hadday ciraaq tahay hadday libiya tahay hadday meelo badan hadday yeman tahay soomaaliyana waa la mid marka insha allahu tacaala iyagana waxaan ka filaynaa in sidaa loogu wada gurmaday meelaha kalena in soomaaliyana loogu soo gurman doono oo abaarta ta ugu dambaysaan doonaynaa halkan ka tilmaamnaa waxay tahay maanta inkastoo dee dadkeena ay dhibaatadana haysato laakiin annaga iyo xukuumadda cusubba waxaa u yaalla waa sidii loo samayn lahaa qorshe lagaga gudbi karayo in maalin walbaba dhibaatadan ay soo noqnoqoto marka in lala yimaado qorshe lagu lagu kor loogu qaado oo lagu suurtogeliyo in dhibaatooyinkan ama ha noqoto abaaraha oo caalamkaba aan la qabno maadaama cimilada isbeddel cimilada ay meesha ku timid sidii looga wax looga qaban lahaa iyo in sidoo kale dhibaatooyinkan kale ee hadday tahay geedka inuu xaalufinta inu geedaha in xaalufintii kale ku timid baadkii oo xoolihii cuni lahaayeen waxaasoo dhan in qaabkii looga fikri lahaa ee dadkan fikir ino loo loogu fikri lahaa oo dadkan iyo dalkaba loogu fikri lahaa in markaa ay la qorshaheedii lala yimaado ugu dambayntii ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed u diray fariin ku wajahan inay iyagu iscaawiyaan si looga baxo dhibaatada abaaruhu sababeen ee xilligan ka taagan meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaana uu xusay in jiilaalku dheeraaday raxmadda eebbe oo qurana ay ku fillaa karto shacabka ay abaaruhu halakeeyeen waan ogsoonnahay wakhtigan lagu jiro oo wakhtigii jiilaalka ah roobkiina uu ilaa saddex bilood oo kale ay u harsan tahay waxaa ugu horeyn samaynaynaa dhammaanteen waxay tahay inaynu ilaahay subxaana watacaala aan horta ilaahay barino istikfaarka badino si ilaahay uu inoogu soo dejiyo oo inoosoo inoo soo dedejiyo roobkii inuu u da-a dadka taasun baa dadka wada gaari karta oo ummadda ay ay ay ay ku diirsan karta waxa weeyaan dalkan iyo dadkan inakaa leh inaynu ku isku tiirsanno oo aynu ka shaqeyno sidii aynu isugu gargaari lahayn oo keenan jilicsan aynu ugu gargaari lahayn se keliyan ku samayn karaynaana waxay tahay inaynu bilowno in qof kastoo inaga midi ku wax yar haya iyo kuwaan wax yar wax weyn haya labadaba aynu dhammaanteen ka shaqeyno sidii ummadda aynu ugu gargaari lahayn markaa waxaan ugu dambeyntii jeclahay inaan kusoo koobo hadalkay dhammaanteen wayna wada sugaysaa waxaan rabnaa inaanu ama ha noqoto shaksi ama ha noqoto hay-ad ama ha noqoto sharikad intaba waxaanu doonaynaa inaynu si mugle uga wada qayb qaadano oo aynu walaalaheen iyo dadkeennii ku baaba-aya gobolada soomaaliya oo dhan aan wax ugu qaban lahay guddiga abaaraha oo ka kooban sagaal xubnood ayaa dhowaan waxa magacaabay madaxda madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya si ay wax uga qabtaan howlaha la xiriira abaaraha xooggan ee ku dhuftay qaar ka mida gobolada dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dalka holland magaalada amsterdam waxaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka soconayay tartanka ciyaaraha xilliga qaboobaha ee soomaalida oo dhammaadka sanad walba dalkaasi lagu qabto waa sanadkii labiyo tobnaad ee la qabto ciyaarahan oo sanadkan ay ka qayb galayaan sagaal kooxood oo ka tegay wadamada kale ee ku yaala yurub iyo shan iyo toban kooxood oo ka dhisan dalkaasi holand ciyaarahan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda hidra wariyahayaga jamaal axmed cusmaan ayaa ka wareystay agaasimaha hay-addaasi faadumo maxamed faarax oo uu khadka telefoonka ee amsterdam kula xidhiidhay horta ciyaarahanayto waa sanadkii labiyi tobnaad oo la qabto waxaana qabanaa sanadka dabayaaqadiisa mar walba bisha ugu dambeysa adiga waktiyada oo dhalinyarada meelo kale ay aadi lahaayeen oo fasaxyada lagu jiro december dabayaaqadeedaan qabanaa sanadka waxaan qabanay noo bilowdeen labaatan iyo saddexdii iyo labaatan iyo afartii waxaa kasoo qayb galay labaatan iyo afar kooxood oo ka kala yimid sagaal ka imaadeen wadamada yurub shan iyo tobanna ay yihiin dhalinyarada wadankan holland degan shalaysay ahayd wareegii koowaad waxaa maanta la ciyaarayaa wareegii labaad oo ay usoo baxeen labiiyo toban kooxood hadda waxaan ku jirnaa gabagabadii ciyaaraha waxay u eg tahay inaan soo dhammayn doono haddii ilaah yidhaahdo galabta waa gartay marka dhammaan kooxaha ka qayb galaya ma waxay yihiin kooxo kubadda cagta mise kooxo kala gedisan oo ciyaaro kala gedisan baad qabataan marka ciyaarahan hadda aan qabanayno waa ciyaaro kubad cagta oo ah weliba kubadda cagta kuwa la dhaho futsalka oo lagu qabto saalasha gudaha indooriska ay dhahaan marka ayaga un baan qabanayna sanado hore waxaa jira aan qaban jirnay ciyaaraha basketka gabdhaha laakiin sanadaha labadii sano ugu dambeysa kumaanaan darin organizationka xoogaa way ku adag tahay in macnaha laba tournament oo waaweyn la isku qabto laakiin waxay ahaayeen wax wanaagsan oo u baahan in waqti loo helo lagu laiskugu abaabulo marka insha allah mustaqbalka hadday noo suurta gasho inaan soo celinaan jecelnahay laakiin hadda waxaa ka socda waa ciyaaro oo banooni ah waaye banooniga ama futsalka ay dhahaan faaduma markaa ujeedada ka dambeysa tartanadan oo muddo toban sano aad soo qabanayseen maxay tahay ujeedada horta ugu weyn oo ka dambeysa waxay tahay in dhalinyarada soomaaliyeed ay yeeshaan meel ay ku kulmaan oo ah ciyaarahan amida futsal tournament la dhaho ama hirda amida futsal tournament waa ciyaaro ka noqday yurub caan ka noqday iyo wadan adduunka intiisa kalaba weliba dhalinyarada inta sportiga jecel ama footballka jecel meel ay soo higsadaan way xataa dhalinyarada qaarkood marka qan waxay dhahaan annagoo soomaaliya joognaa ka fiirsana marka mar inaan ka qayb galnaan rabna ilaahay maanta uu noo suurtageliye marka waxaa arkaysaa in dhalinyarada soomaaliyeed ay jecel yihiin meel ayaga ay leeyihiin oo ay uga qayb galaan ciyaaraha oo ay kusoo saaraan maaragtay aqoontooda ama waxay samayn karaan ciyaarta ka tari karaan taas horta waa mid oo muhiim ah oo dhalinyarada inay meel helaan ay ku kulmaan oo ciyaarahan san walba waa la sugaa waxay dhahaan okay ciyaariin soo socdaan tan labaad waxa waaye in dhalinyarada horta afkooda ku hadlaan afka soomaaliga haddaa hadda aragtid waxa waxaa imaaday dhalinyaro badan ka timid wadamadan yurub oo afaf kala duwan ku hadlaya qaar waxay ku hadlayaan finish norway qaaraa ku hadlaaya qaar waxay ka yimaadeen belgiumka af belgiumay ku hadlaayaan qaar jarmalka kima afka jarmalka marka waxaa arkaysaa iyagoo afaf kala duwan ku hadlaaya haddana inay afka soomaaliga isku fahmayaan oo uu yahay afka ka dhexeeya iyagoo ay ku adag tahay weliba marka taas horta waxaweye afka soomaaliga iyo dhalinyarada soomaalida inay isku xirmaan waa mida labaad oo ujeedada aan ka leenahay saddexaad waxa waaye dhalinyarada in lagu xiro wadankii oo maaragtay ay noqdaan dad soomaalinimada aysan ka tegin oo wadankooda xataa iyo meel ay ku yihiin maxaa la dhahaa proud ay ku yihiin maal maarata ay ku faraxsiin inay helaan taasna mid waaye midda kalena waxa waaye oo ugu muhiimsan wadamadan yurub aan joogno problemo badan aan jiro dhalinyarada soomaalida ka jira oo ah dhinaca waxbarashada shaqada waxaas oo dhan integrationka waxay dhahaan oo ah wadamadii loo yimid sida loo dhexgalay iyadoo laftarkeeda xataa waa mid ay iska dhaafsadaan aqoon oo ay dhahaan maxaa xaga ka jira shaqada see tahay waxbarashada see tahay maxaa qabateen marka haddii la isku soo ururiyo waxa waaye network oo soomaalida ah oo dhalinyarada ah wax walbana looga faa'iidaysan karo oo la rabo in dhalinyarada laga wacyigeliyo marka faa'iidada ku jirta horta waa midaas isku imaanshaha la isku imaanayo waa tahay ugu dambeyn marka kooxaha ku guulaysta kaalmaha hore maxaad ugu talagasheen mase ciyaaryahanada ka qaybgalaya ma waxay yihiin kuwo da ahaan xadidan
horta ciyaaraha waxaa loogu talagalay dhalinyarada ilaa sideed toban ilaa soddon qofka soomaalida sideed toban ilaa soddon jira loogu talagalay oo maaha dad wax kasta laskama ciyaari karo waa noo xadidan tahay midda ah waxaa loogu talagalay waxa waaye dhalinyarada markay waxaa la siiyaa appreciationo badanaa la siiyaa oo ah in maaragtay kan ugu ciyaarta fiicnaa kan ugu gooldhaliska fiicnaa kooxdii ugu fiicnay tababarihii ugu fiicnaa macnaha waxyaabo badan oo lagu dhiirigelinayo oo maaragtay iyaga kor loogu qaadaa loo sameeyaa marka abaalmarinana waa la siiyaa oo ayaga san walbaba ay xataa sugaan oo maaragtay abaalmarinana waa la siiyaa marka dhalinyarada aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin abaalmarintaas waxaa uga fiican inay noqdaan championka oo i f t two thousand sixteen ama two thousand fifteen marka sidaas sidaasaan annaga kusoo kusoo organisaarena ama ku qaban qaadina
taasi waxay ahayd faadumo maxamed faarax oo ah guddoomiyaha amaba agaasimaha ururka lagu magacaabo hirda waxay u warramaysay jamaal axmed cusmaan
waxaa qarniga koob iyo labaatanaad soo kordhay sida xun ee loola macaamilayo ama nacaybka ka dhanka dadka soo galootiga ee qaaradda yurub waxaana ugu wacan falalka argagixisada ee yurub iyo dunidaba ka dhacay ee dadka muslimiinta lala xiriirinayo iyo qolyaha mayilka adag ee yurub oo ka faa'iidaysanaya fursadahaas haddaba saare cabdi axmed ayaa warbixinta gaarka ku eegaysa isbeddelka dunida isdhexgalka dadyowga iyo wada nooloshaha gaar ahaan wadamada yurub oo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee soo galootiga ee muslimka duqaymaha iyo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo rabshadaha shakhsiyaadka xagjirka ay ka geysanayaan waddamaday u soo haajireen iyo kuwa bannaanka uga duulaantaga dalalka ay joogeen ee reer galbeedka islamarkaasina aada dalalka ay ka dagaalamayaan kooxaha xagjirka ah ayaa sal waxay u noqotay inay abuurto kala shaki iyo cabsi soo kala dhex gashay dadka soo galootiga ah iyo muwaadiniinta dalalka ay u soo haajireen ee yurub iyo maraykanka dalka faransiiska waa waddanka ugu muslimka badan qaaradda yurub waxaa dalkaasi dadka badi ay uga soo haajirtagaan waddamada dalalkoodu afka faransiiska ay ku hadlaan ee waddankaasi faransiiska uu gumaystay ee ku yaalla qaarkood waqooyiga galbeedka iyo bartamaha afrika waxaana waddamadaasi ka mid a aljeeriya muritaaniya maali tunisiya nigeriya iyo dalal kale oo jabuutina ay qayb ka tahay waddankan oo safka hore kaga jira la dagaalanka argagixisada waxaa lixdii sane ee lasoo dhaafa ka dhacayay weeraro joogto ah waxayna dowladdu hakadgelisay bixinta dalkugalka waddankaasi sida dhibka yar ay ku heli jireen dowladaha dadkooda ay xiriirka dhowlo leeyihiin waxaa waddankaasi ku soo kordhay feejignaan weyn baaritaanno iyo dabagal ciddii looga shakiyo inay xagjir ku lug leedahay xarig iyo si dhow ula socoshada dadka muslimiinta ah gaar ahaanna markii weeraro isxigay oo kii ugu dambeeyey laba nin oo dhallinyaro ay ku dileen baadari siddeetan iyo afar jir ahaa bishii julaayo lix iyo labaatankeedii uu ka dhacay kiniisadii uu ku cibaadaysanayay ninkaasi qadar axmed xasan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaalida ee deggan magaalada baariis oo iminka sidii maaha sharciyadii waa la bedelay qofna sharcigiisa intuu halkan ku yimaado kuma shaqaysan karo wixii ka dambeeyey labadii kun iyo labiyo tobankii oo wiil labiyo labaatan jir ah oo maxamed meeqa la dhaho magaciisu ku rasaaseeyey baan leeyahay caruur yuhuuda magaalada toulouse magaalo xeebeeda toulouse ee dalka faransiiska halkaasoo toddoba qof ku dhimatay isaguna markii dambe halkaa isku dilay waxay ahayd labadii kun iyo labiyo tobankii bishii march wixii ka dambeeyey qaraxyadu way sii dhacayeen oo waxaa inta badanna qaraxyada waxaa sheeganayay ururka daacish mar kasta oo qarax dhaco sahray ama weerar waddankan ka dhaco sharci cusub baa soo baxayey nolosha dadka muslimkaabaa sii adkaanaysay masaajidada imaamyada masaajidada iyo masaajidada dadka ku xidhan baa dabagal lagu hayay dadka caadiga ah ama ha noqdaan faransiis ama dad kale ha noqdaan magaalada dhexdeeda tareenada iskaga gooshaya cabsi fara badan baa mar walba ilaa iminka ay dareemayeen oo ah haddii ay arkaan qof sunni sunnihii diintu ka muuqato ama timaa ama garhweyn leh way way baqdin baa badan baa haysay talow muxuu samayn doonaa oo way suruurinayeen saasay tahay haddana waa dad runtii xadaaradii hore u marayo iyaga oo ku jir diidaya haddana way kuu quslayaan kala shakiga bulshooyinka soo wada noolaa qarniyada iyo cadaawadda la xiriirta la dagaalanka argagixisada waxa uu noqday mid sidoo kale saameyn guud ku yeesha waddamada yurub iyo maraykanka iyo kanada dalka jarmalka waa waddanka labaad ee caalamka ugu badan soo galootiga dalalka dadku ay ku yimaadaan waddankaasi waxaa ku qulqulaya qarniyo dad u badan muslimiin toddobaadkii hore weerarkii ka dhacay magaalada baarliin meel lagu gadaya geedaha ciidda krismaska loogu dabaaldego sannad walbaba hadahayo kale waxa ay keentay in amniga aad loo adkeeyo sidoo kalena ay dowladdu ilaalo xooggan dhigto magaalooyinka waaweyn meelaha loo dalxiis tago hoteelada iyo guud ahaanba meelaha dadka ay isugu yimaadaan britain oo dhaqaale ahaan ka tunroon marka la eego waddamada kale ee yurub ku yaala ayaa iyadu waxaa dad badan oo soomaalibaha ku jiraane muslim ah uga tegayeen waddankaasi waddamada kale ee ay ka helaan magangelyada iyo soo dhoweynta ee yurubta kale ku yaala si ay markaasi uga helaan shaqooyin waxbarasho iyo sidoo kale ganacsi ay halkaasi ka samaysan karaan haatan oo la joogo waddankaasi waxaa si weyn loo adkeeyey isna amniga si ka duwan sidii hore dhaqdhaqaaqyada soo galootiga ganacsiga iyo shakhsiyaadka waxbarashada ku imaanaya iyo sidoo kale la socoshada dadka muslimiinta ee gudaha dalka britain maxamed xaaji maxamuud waxa uu cilmi baare dhanka siyaasadda ah ka yahay jaamacadda worig ee dalkaasi britain isna khadka telefoonka ee magaalada london ayuu iigu warramay soo galaytigu weligiiba waa wax jiray oo adduunyada kusoo socday weeye laakiin sanadihii dambe dhibaatooyin fara badan buu keenay oo ay ka mid tahay xajirnimada oo hadda adduunyadu dagaalka uu ku jira ugu culus waxa weeye in diin lagu dagaalamo oo ad arkaysa waxa ka dhacaya bariga dhexe iyo howlaha adduunyada inteeda ballaadhan ka socda marka halkaa markaad eegto dhibaato kalena way jirtaay oo dadka soo galeytiga ay ku hayaan yurub gaar ahaan oo kale markaan eegno waxa weeyaan dad waxdee dadka lagu talagalay cusbitaalo iskuulaad dad fara badan markaa markay yimaadaan oo aan aada loogu sii diyaar garoobin badi waxaa dhacday inay iskuulaadkii dadkii ka buuxsamaan waxaa dhacday inay cusbitaaladii caafimaadkii wanaagsan hadhow oo hore looga wadi jiray ay hakad ku yimaado deetana dadkiibay taasi gelisay nacabshiyo dee arrinta muslimkuna waxay noqotay arrin sii ballaadhan oo weyn oo idaacadihiibaa mar walba ka warramaya oo dadkii cabsi fara badan bay ka qabaan dhammaan arrimahan kale shakiga ku qotoma muwaadiniinta waddamada reer galbeedka iyo yurub iyo dadyooga soo galootiga waa kuwa sayateenaya dhammaan dhaqdhaqaaqyada bulshooyinka iyo ka jawaabista dareenka bini'aadanimo ee dadka soo galootiga ay siinayeen dowladahaasi hormaray ee yurub ay qayb ka tahay
waa tahay saar cabdi axmed aad bay u mahadsantaha warbixintaasi inoo soo diyaarisay haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii hambalyada iyo heesaa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaariyey
waa hagaag waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxa ay falastiina naga soo gaartay caasho cabdi jaamac iyo faadumo maxamed cabdulaahi iyo shucayb cabdinuur yuusuf iyo nimco maxamuud maxamed iyo nasre xasan sabriye iyo reer maxamuud cabdi jaamac ayaan xuseen xaashi iyo axmed cabdi jaamac iyo xasan sabriye afrax waxa ay joogaan beledweyne iyo burco waxaanay jecel yihiin inay tahniyad u diraan raxmo xuseen sabriye maryama loo yaqaano iyo cabdirasaaq xuseen jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada london waxaana loo bixiyey wiilkaasi maxamed mawliid waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqonkii dadkiisa darkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaa leenahay warqadanna waa hambalyo meher waxay naga soo gaartay adeero axmed dhakhtar xaaskiisa iyo caruurtiisa eeda maryam dhakhtar iyo hablaheeda bay yidhaahdeen iyo nimco xasan cali iyo caruurteeda iyo nawaal maxamed magan iyo caruurteeda iyo eeda xaliimo ow jaamac iyo caruurteeda hooye aaminaa ducaali iyo caruurteeda iyo ilmo cabdi dhakhtar iyo hooye nimco good jibriil iyo hooye waxay yidhaahdeen hibo yuusuf cali maxamed axmed dhakhtar iyo maxamed ibraahim dhakhtar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo bidaar ibraahim dhakhtar iyo wiilkiisa bay yidhaahdeen iyo axmed ibraahim dhakhtar xaaskiisa iyo caruurtiisii iyo fawzi ibraahim dhakhtar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan ibraahim dhakhtar iyo cabdiraxiim ibraahim dhakhtar iyo cabdishakuur ibraahim dhakhtar maxamed siciid cabdiqaadir iyo dhammaan qoyska reer ilmo dhakhtar oo kale jooga france london dooxa sacuudiga yemen sweden iyo hargeysa waxay hambalyo meher u dirayaan xidiga iyo xidigta bay yidhaahdeen cabdiraxiim ibraahim dhakhtar iyo marwadiisa nasre muuse ismaaciil oo meherkoodu uu ka qabsoomay waa saddex ilaatankii bisha diseembar waa shalay ibraahin oo waxay leeyihiin isku waara noqda kuwii ubad qayrqaba kale hele aamiin ayaanu leenahay heesta ugu horreysan dhegeystayaasheena falastiin usoo qabanaynana waa haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo dhabta miyaan ku saaraa maxaa dhiila dhibkaan kula nacaya dhibkaan kula naca miyaan soo dhawaadaa haddii lagu yidhaahdo ibraahim kawar ewalba maadaa dheeraa waa codadka macaan ee ibn xariisii jannaha ka waraabiye siciid mirax aydar iyo kisi xaaji aadan
adiigiyo kalgacaalkii xididada jira lagama dhawre adiigiyo kalgacaalkii amba kugu madhaha هدنا دقنكيو أنا قوعنا ولو دينا داي هدنا دقنكيو أنا قوعنا darararagasi moogtahay cashaqan waxdheereen ebaroob lamuudi anteedinuu yahay darararagasi moogtahay cashaqan waxdheereen ebaroob lamuudi anteedinuu yahay sacay xalaga magaari horta iskakaaya inaanu dhumiya xalaga magaari horta iskakaaya imika dhudhumiyo miyaasa dhawaada awalba igama dheeray adabka miyaa miyaa ku saara intan kula nacaya intan kula nacaya imika dhudhumiyo miyaasa dhawaada awalba igama dheeray adhabta miya miyaa ku saara intan kula nacaya intan kula nacaya sidii amarkaada igu qaaa dhagad waan ka fududa
amba kugu madhaafay
تبديل بياني دعوتما علي ديو
يا أبو محمود عبدي فارح عسير iyo hooyo maryamo bariise raage iyo khadiijo cabdi cali hidaayo caseer cabdi iyo waxay yidhaahdeen isbahaan caseer cabdi iskee ku magac dheer iyo caasho caseer cabdi caysha ladan iyo xuseen caseer cabdi xuseen garaad iyo waxay yidhaahdeen cadnaan caseer cabdi suldaanka loo yaqaano iyo cabdibaasid caseer cabdi oo caaqalyare loo yaqaan iyo abtiwarsamo bariise raage iyo waxay yidhaahdeen caruurtiisa habaryar muumino bariise raage iyo caruurteeda habaryar mako bariise raage iyo caruurteeda iyo abti ciise bariise raage iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen abti cilmi bariise raage iyo caruurtiisa iyo habaryar maryamo cusmaan cawad waxayna jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan cabdulaahi caseer cabdi faarax iyo marwadiisa qaalida sihaam oo waxay yidhahdeen meerkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada hodon ay leeyihiin meerkiina adin horseeda guur qeyr qaba aamiin ayaan annaguna leenahay warqadan waa hambalyo aroos waxaa diraya dhammaan reer cabdi faarax waxaa ugu horeeya hooyo saare cali faarax iyo hooyo siraad maxamed cismaan iyo faadimo cabdi iyo saygeeda iyo xamdi cabdi iyo saygeeda iyo safiya cabdi iyo saygeeda iyo jaamac cabdi iyo xaaskiisa iyo saade cabdi iyo saygeeda kaltuun cabdi iyo saygeeda axmed iyo xaaskiisa sahre cabdi faarax cabdulaahi cabdi faarax cabdixamiid colhaye iyo sahre colhaye cabdirasaaq colhaye iyo siraad colhaye iyo axmed colhaye saalax colhaye dhammaan waxay hambalyo aroos u dirayaan muxudiin cabdi faarax iyo marwadiisa farxiye ismaaciil aadan waxay yidhaahdeen oo arooskooda uu ka dhacay dirdhaba etoobiya isku waaro ubad kheyr qaban kala hela aamiin ayaanaaamiin ayaan leenahay dhankii heesaha haddii aan dhegeystayaashan u soo qabano waa heestii shamso iyo fanaankii shimaali axmed shimaali
degay hogeeduna sharaf baan ku kalay guri waana ku shakaa lahay sheekabaa u jeedhale saxdaan degay hogeeduna sharaf baan ku kalay guri waana ku shakaa lahay jamisoyaduyada waa mantayo shalay iyo shima waxay dhacay wakhtigaan shamareerdhigakala shilay aadmiga la shibibay xadiga dayaxshadka muuqiyo guudkiisa lagu shirayshacgadudka waa beri shukriga la badiya sheegsheg wadhisana shalow yuusan kugu ridin aabahaa sharaftiisa door sheekadeenu ahaad sheekeeye kaa sheekeeye washarta sheegaa kaa sheega sheear kaa sheekeeye halla sheekaysan ku sheega sheekaa kaa sheega sheego sheekadeenu ha ahaato kuu sheekeeye kaa sheekeeye halla sheekaysane
Thank you.
hadda waxay naga soo gaartay ibraahim aadan yuusuf saafi iyo caruurtiisa faadumo yuusuf saafi iyo caruurteeda iyo zaynab yuusuf saafi saygeeda iyo caruurteeda raxme yuusuf saafi iyo caruurteeda iyo khadiijo yuusuf saafi iyo caruurteeda iyo maxamed nuur yuusuf saafi iyo aabe axmed macalin subow iyo caruurtiisa iyo injineer cabdifataax axmed subow iyo maryan axmed subow iyo maymuun axmed subow iyo ibraahim cabdiraxmaan iyo zaynab axmed maxamed saafi iyo xaawo daa'uud aadan iyo caruurteeda iyo xaawo ibraahim cali iyo xabiibo xaaji madkarow iyo caruurteeda iyo nasri cabdulaahi cabdi iyo abaay cabdulaahi cabdi waxa ay halkan tahniya dhalasho uga dirayaan aaba ismaaciil iyo yuusuf saafi iyo hooyo jamiile maxamed xasan oo ay gabri ugu dhalatay magaalada baydhabo janaaye xaafada bardaale waxay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyay shukri ismaaciil yuusuf saafi mahadsanadiinna waa kusoo xireen annaguna waxaanu leenahay shukri allaha ka dhiga tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa noo baaqaya hooyo muumino axmed maxamed xaamud iyo aabe cabdiraxmaan cali xaydar iyo waxay dhahdeen maxamed cabdiraxmaan cali xaydar iyo cadey cabdiraxmaan cali xaydar iyo xabiibo cabdiraxmaan cali xaydar iyo maxamed axmed maxamed iyo waxay dhahdeen axmed maxamed xaamud iyo xasan macalin cumar fiidle iyo cadde cabdulaahi ibraahim iyo waxay dhahdeen maxamed madkheer macalin iyo axmed madkheer macalin iyo yuusuf mustaf ibraahim iyo waxay idhahdeen ibraahim cabdi isaaq iyo maxamed cabdi isaaq iyo xaliimo cabdi isaaq iyo cadey cabdi isaaq dhammaanna waxa ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood inay tahaniyad gaarsiiyaan aabe cabdulaahi cabdi isaaq iyo hooyo faadumo cabdiraxmaan cali xaydar oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada waaberi wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulaahi waxaana ay leeyihiin cabdiraxmaan uu soo weyna u noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca amiin ayaan leenahay warqadan waxay naga soo gaartay faraax maxamed cabdi iyo sacdiye ibraahim guuleed iyo abyan jaamac cali iyo nimco maxamed cali sahra aadan cali iyo sacdiye xuseen barre iyo maxamed cali iyo asad cilmi afka xaaji iyo xasan cabdulaahi iyo cali xaaji iyo axmed faarax baabaje la yidhaahda iyo maxamuud lafageri axmed afguumbe dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo daafaha caalamku waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooskii aroosada bay yidhaahdeen iftiin xasan cali oo ku magac dheer boqolaay iyo maryan maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay mandheera waxay leeyihin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kale hele aamiin ayaanu leenahay waxaa dhabaalkan uu naga soo gaaray shukri yaasiin maxamuud iyo cabdikaafi yaasiin maxamuud iyo raxme yaasiin maxamuud iyo sawde xuseen maxamuud iyo bakiin xuseen maxamuud iyo faadumo xuseen maxamuud iyo yaasiin xuseen maxamuud iyo faarax cabdi axmed iyo axmed shakat iyo waxay yidhaahdeen liibaan shidane axmed iyo kulmiye shidane axmed iyo shacne shidane axmed cayne cabduqaadir saalax iyo leyla sheekh cabdi iyo aamine cabdi muuse iyo bashiir xasan cali maama waxay yidhaahdeen mary sheekh cabdi iyo maama maryan sheekh ibraahim iyo maama xaliimo xuseen dhammaan waxa ay joogaan yurub maraykanka iyo soomaaliya waxayna tahniyad u dirayaan iqra shidane axmed iyo waxay yidhaahdeen cabdiweli cumar oo gabari ay ugu dhalatay beledweyne waxaana gabadhaasi loo bixiyey umeyma waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo barbaartay aamin ayaan leenahay warqadan waxay naga soo gaartay maxamed ibraahim maxamed iyo yuusuf ibraahim maxamed sundus axmed cali ubax cismaan cali ridwaan cismaan cali caasho cismaan cali canab cismaan cali xaliimo cismaan cali shukri cismaan cali sahre cismaan cali aamine cismaan cali zaynab cismaan cali farxiyo cismaan cali maxamed cismaan cali cabdiweli cismaan cali qaasim cismaan cali khaliif maxamuud cumar maxamuud maama xaawo faarax sabriye iyo habaryar xalwo faarax sabriye iyo maryan xuseen axmed khaliif xuseen axmed nafise axmed cali hibo axmed cali hodan axmed cali iyo safiye xuseen cali dhammaan dadkan oo kala jooga gobolada dalka soomaaliya waxay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan hooyo faa'ise cismaan cali iyo aaba cabdiraxmaan ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada heliwaa waxay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed cabdiraxmaan ibraahim maxamed soo barbaar noqonkii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaanu leenahay markana ku soo dhowaada heesta lover waxaa wadajir ugu luqeynaya cayduruus haliyey iyo nimco yaasiin lover maxaa la dhihi jira ibraahim
lover hadde waa waa jacayl wax kale u taqaanaa weliba waa waa waa qofka wax jecel lover qofka wax jecel mararka qaarna waxaa la yidhaahdaa qofka aan wax kala lahayn shukaansiga iyo haasaawaha marka laga tag marka waxaa la yidhahdaa qofkaasi waa qof loovera nolosha wax kale ma leh intaas ma ahayn saasaa oysan jira adduunyada intaas kusoo koobto miya
dadka macaan ee caybirsaliyadadaa laafiyo qalbiga ilorayo igulama
haddaad laayaanahayd adduuniyada laydhsan jiray mana lufan ka dhigo warmaha kaa dhikaysaniyo
labeenta jidhkaaga iyo dhaxaadkiyo luqunta dhee taada halinsanu macaagii igu badnaa
dantaa lahan kugu ligligane maleebkoodan sidaa lihinta jacaylka ugub laluud laxawiyo dhibtaba
kuliqay kuliqay mana laaban karo ilaahida laasimo axdigii laakiin adumin adumin adumin
adaa laayacan haddee runtii aan kullisee diiwaanka jacaylka laab jacaylka jacaylka laab
aduunyada layliga baa labadii jecel lugooyo kalaalushe kalgacalkeenayii la damay
yelba ladaaqi jira halbaalan goosa tidhi lalay ka soo kaysabay lugaha hore kula dhacdo
inagoo aan kala lahayy wanaagan kula haasaney diibtii aan ku faan lahaa adigu lihii taasi
markay laalansataa libaaxii hoos fadhiyey wuxuu liqaa doonayay bafiyo kala jaray ludii
iyo nimcayaasiin iyo caydruus haliyey ayaan intaasi ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada haddii aan ku noqonno warqadda waxay naga soo gaartay cabdinaasir aadan madgaas iyo abshir aadan maxamed abshir dalmar iyo cabdilatiif barre aadan iyo ciise cabdi xasan iyo maxamed shariif isaaq iyo maxamuud ibraahim iyo mukhtaar ibraahim iyo aadan macalin aadan tubaak oo la yidhaahdo iyo cabdiraxmaan aadan jiirow salaad garaash suleymaan xariifow anas cabdinaasir aadan magdaas iyo dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid dhalasho u dirayaan maxamed xaaji ibraahim iyo marwadiisa qaaliga ah maryan ibraahim cali oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaa loo bixiyey ibraahim maxamed ibraahim ducadina waa dhankiina adaa lagugu sameeyey marka ducee ibraahim waxaan ku leenahay soo weynaaw noqonkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca waxaa markana noo baaqayaa mahad good jibriil iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan good jibriil xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maryan idriis kaahin iyo waxa ay yidhaahdeen inankeeda iyo caruurtiisa iyo aamino good jibriil iyo caruurteeda iyo nimco good jibriil iyo hooyo hibe yuusuf cali fadxiye ibraahim dhakhtar iyo inankeeda cabdiraxmaan cali maxamed muna ibraahim dhakhtar iyo waxay yidhahdeen zuhuur ibraahim dhakhtar iyo hoodo ibraahim dhakhtar axlaam ibraahim dhakhtar iyo faadumo ibraahim dhakhtar iyo saygeeda iyo caruurteeda umulkhayr ibraahim dhakhtar iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen sucaad ibraahim dhakhtar saygeeda iyo caruurtooda iyo muno cawaale xasan iyo hablaheeda suhuur iyo safa eh, sacad ibraahim dhakhtar dhammaan qoyska ilma dhakhtar oo kala jooga bay yidhaahdeen france london dooxa sacuudiga sweden iyo hargeysa waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdiraxiin ibraahim dhakhtar iyo nasre muuse ismaaciil oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen gabiley waxaana ay leeyihiin ah, nolol farxad leh ha idin horseeda meherkaasi iyo guur keyrqaba aamin ayaan leenahay haye ibraahim kaalimihii sugaanta maxaa noo xiga
waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa maankayga waxaa ku mudan aan maalno jacaylka ee mugdigeena aan ka soo baxnay waa codadka macaan ee maxamed biike iyo fanaanada madheerkiyo ubaxu noqdo widhaha xumbadaadsidaane midhisho ogole hayso madheerkiyo ubaxu noqdo midhaha xumbadaadsidaane ru'aan nafta loo quraayo martaa coodka loo godlaye marbaa hooy laga galaa marwaan nafta loo quraayo martaa coodka loo godlaye marbaa hooy laga galaa waankayga waxaa ku mudan aan maallo jacaylkaho mugdigii ka soo baxnee waankayga waxaa ku mudan aan maallo jacaylkiyo mugdigii ka soo baxnee
midlay dadku seexdayaho mugdiyo roob daayabahan anigu murugada jacayle midlay dadku seexdayaho mugdiyo roob daayabahan anigu murugada jacayle ismoogi intaanu kaco meelaan idi joogin baan muqaaga ka raadiya ismoogi intaanu kaco meelaan idi joogin baan muqaaga ka raadiya maxamed oo aawada wuxuu badan ku qabaa anigu muraqoonaya maxamed aawada wuxuu badan ku qabaa anigu muraqoonaya
maxaan cilla keli hamiyayo muuqaalkiyo ku arkayo ma asalo jacaylaan dhex maraye maxaan cidla keli hameeyo muqaal riyo ku arkayo masalo jacaylaan dhex maraye munay waxaad tahay muriyado meelaan cidi jooginba anigoo murugoonaya munay waxaad tahay muriyado meelaan cidi jooginba anigoo
waa codadka maxamed b k iyo nimco degan warqadan waxay naga soo gaartay ibraahim korneel xaadi yuusuf axmed madoobe iyo marwadiisa doctoreysa maryan cali iyo doctor cabdirasaaq cali yuunis hooyo faadumo jaamac iyo ruumo cali iyo maxamed cali iyo mubaarak cali iyo cabdirasaaq cali iyo samsam axmed bilow iyo ismahaan axmed bilow iyo reer axmed fareer cabdi goosaar sahro goodir sheekh ibraahim dhammaan dadkaas oo kala jooga beledweyne jalalaqsi jowhar muqdisho ceelasha biyaha buulo mareer baraawo waxay tahaniyad hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin bay leeyihiin leyle axmed fareer iyo bare cabdulaahi maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabanin kale hela aamiin ayaanu leenahay aamin ayaan leenahay dhambalkana waxaa uu ku bilowday waxaan marka hore islaamayna daadiyaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha falastiin iyo ibraahim waanu idinka guddoona annagana taa mid lamida ayaan idin soo diraynaa waxa ay yidhahdeen waxaan kala nahay hooyo ijaabo macalin iyo cali cusmaan iyo carruurtiisa iyo waxa ay yidhaahdeen shaafi maxamed iyo xaawo cusmaan iyo carruurtooda oo kale ah cabdulaahi farduusa cabdifataax cabdihaakin iyo sacadiya iyo suweyda iyo waxay yidhahdeen nuur cusmaan iyo marwadiisa seynab cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan cusmaan iyo marwadiisa xabiibo bare iyo wiilkooda cabdikareen cadde maxamed cusmaan iyo cabdulaahi cusmaan waxa ay dhammaantood kala joogaan kenya maraykanka sweden soomaaliya iyo sacuudiga waxayna taaniyad kaliya laaba gaarsiinayaan doctor xasan cusmaan iyo waxay yidhaahdeen yasmiin cabdiraxmaan oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin meher keyr qaba ayaan bay idinkaga baraynaa iyo nolol raaxa badan warqadan markana xaggayga ugu dambaysa ibraahim waxay naga soo gaartaa abti axmed xirse iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi xasan luul cabdi xasan iyo caruurteeda iyo ismaaciil cabdi xasan iyo caruurtiisa iyo dahabo cabdi xasan iyo odaygeeda iyo maxamuud xuseen baalow iyo caruurtiisa hooye asle cabdi xasan iyo caruurteeda iyo faa'ise xasan afrikaan iyo maxamed cabdi xasan iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi cabdi xasan iyo caruurtiisa farxiyo cabdi xasan iyo caruurteeda iyo deeqa cabdi xasan iyo caruurteeda iyo siyaad cabdi xasan iyo caruurtiisa shariifo hilowle iyo aaba maxamed geedow iyo sahra shariif dadkaasoo kala jooga maraykanka sacuudiga adisababa soomaaliya kanada iyo u k waxay hambalyo hawada u marinayaan yaasiin maxamed geedow iyo fardowse xasan afrikaan oo ku aqalgalay magaalada adisababa ee dalka etoobiya isku waara ubad keyrqaba kale hela ayay leeyihiin annaguna aamiin ayaanu leenahay maxaa noo haysaa kay laabtu raacdow kaylaabtu raacdow weyliidataaye libaana kaalay falastiinaya heesihii hore oo aad ku wanaagsan tahay waxaan moodaya heesahan dambe qaadooda inaad ku fiican tahay
heestan waxay ka mid tahay heesaha runtii dhegaysigooda aan aadka uga helo oo meelaha gaarka aan geliyo waa codka macaan ee faaduma cabdulaahi maandeeq iyo heestii liibaani tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi mandeeq ku luuqaynaysaa waxa ay dhegaystayaal gabagabo u tahay barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo sidoo kale guud ahaanba idaacaddeenii galabnimo mar kale intaynu kulmayno waa haaruun macruuf iyo sahre ciidla nuur iyo weliba asxaabta dhinaca farsamada noo joogta maxamed cabdi sandheere iyo bashiir abuukar dhammaantii waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo